الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ذن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي السافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابه والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا wamaa khalaqna asamaa'a samadii ma aanan abuurin waalarda ardada maana abuurin wamaa baynahumaa makhluuqa u dhaxeeyo samaawaadka iyo ardada waxa dhexdooda ku nool ma aanan abuurin baadilan baadil oo maana abuurin baa ilaahay leey yacnii cabas ciyaar oo maana abuurina xigmad baan ku abuurnay khalqu samaawaat waalardi wamaa baynahumaa xikma wey makhluuqan abuuridiisu waa xikmad baa ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala cabas ma aha wey daalika dannu ladiina kafaruu inaan xikmad loo abuurin oo samadan iyo ardadan iyo iska ahaadeen zabanku inuu iska sameeyey daalika kaas dannuladiina kuwii malahooda weeye kafaruu gaalooba gaalada ayaa sidaa malaynayo khalqiga abuurkiisu macnii makhluuqan kuwan ugu waaweyn ee samaawaadka iyo ardada iyo ay ka mid yihiin dalaa-ishan iyo aayaadkan waaweyn ee kowniga ah abuurkoodu ma aha cabas ma aha xigmad baa loo abuuray daalika kaas dannu ladiina kuwii malahoodii weeye kafaruu gaaloobay fa waylun cadaab yaa liladiina kuwii u sugnaaday kafaruu gaaloobay mina naari naadhow cadaab bay leeyihiin wey xikmadda ay fahmi waayeen aayaadka ilaahay ee kowniga ahaa ee ilaahay qudradiisa iyo cilmigiisa ay u deliishan waayeen waa waxa ay cadaabka ku mutaysteen weeye gaaladu yacnii aayaadka kowniga ah iyo aayaadka yacni tansiiliga ahee qur-aanka ee lagu waaninayo ee loogu sheegayo yacni adduunka iyo aakhiradaba labada koonba ka warramayo inay gartaan khaaliqii abuuray ay rumeeyaan xigmadda yacni loo abuuray ay gartaan oo dalaa-ila qudratillaahi subxaanahu wa tacaala ay fahmaan bay ahayd way fahmi waayeen wey wamaa khalaqna samaa'a samadii maana abuurin waalarda ardada maana abuurin wamaa baynahumaa waxa u dhaxeeya maana abuurin baadilan cabas oo maana abuurin baa ilaahay le cabas yacni baadil waa bilaa xikma wey ciyaar oo maana abuurin sida ilaahay oo aayadda kale ku leeya wamaa khalaqna samaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin yacni cabas oomaana abuurin baa ilaahay leeyahay xikmad baanu abuuray daalika kaasu dannu ladiina kafaruu kuwa gaaloobay ee kufriyey dannigoodii weeye fa weylun cadaab yaa liladiina kuwii u sugnaaday kafaruu gaaloobay min annaari weylkaasoo min annaari naaraw am najcalu ladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kalmufsidiina fi lard am najcalu miyaan yeelaynaa aladiina kuwa aamanuu alliya nebi rumeeyey akhyaarta iimaanka la yimid wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeye kalmufsidiina kuwa mufsidiinta ah fil ardi ardada fasahaadiyey oo wax dembi ah oy ka leexanayaanba uusan jirin oo ifsaad un ku sifaysan ma kuwaasaan la mid ka dhigaynaa am najcalulmuttaqiin kuwa ilaahay ka baqay ee daacada la yimid ee hoggaansamay kalfujaar kuwa faajiriinta miyaan la mid dhigaynaa wey maya Ah, waa sida ay yacni gaaladu maleeyeenoo haddiiba ay jirto aakhiradu oo sidaad sheegaysaan laysii soo celinayo sida aan adduunyada ugu wanaagsannahay unbaan aakhirana ugu fiicnaanaynaa bay leeyihin laakiin yacni kaas waa dannigoodii weeye xikmaddu ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni addoommihiisa ma simayo kuwa yacni wanaagsanaaday ee awaamirtii la faray qaatay wixii laga reebay ka haray isticdaaday la kulanka ilaahay iyo xisaabta u diyaargaroobay la mid noqon maayaan kuwa fujaarta ahee yacni xarigga ilaahay gooyey ee wax dembi oo ay ka leexanayaanba aan jirin la mid noqon maayaan kuwa am najcalu ladiina am najcalu an najcalu miyaan yeelaynaa aladiina kuwa aamanuu iimaanka la yimid wacamiluu saalixaat acmaasha wan wanaagsan sameeyey kalmufsidiin kuwa fasaadiyey fil ardi ardada fasaadinayo oo macaasida iyo shirkiga gaalnimada iyo macaasida dhulka ku fasahaadiyey ma kuwaasaan la mid ka dhigayna maya wey am najcalulmuttaqiin kuwa dhowrsaday oo cadaabka ka dhowrsaday gaalnimadii iyo dembigii dunuubtii iyo waxa ay naarta ku yani geyn lahaayeen sabab u noqon lahayen o dhan bay ka dhowrsadeen waa mutaqiin wey waxa dhibaatada u keenaya iska ilaaliyeen ilaahay bay ka cabsadeen kalfujaar kuwa faajiriinta oo wax alle wixii dembi oo dhanba samaynayo wax alle wixii dembi ah faajir waa qofkaan waxba u aabayeelaynino wax alla wixii naftiisu ay doonto unbuu iska yeelayaa wax dembi oo uu ka leexanayaba ma jiro kitaab anzalnaahu ilayk haadaa kan kitaabun kitaab weeye kitaabkoo anzalnaahu aan dejinnay ilayka adiga ayaan kuu soo dejinnay ayuha rasuulu lkariim kitaabkoo mubaarakun mubaarak ahoo la barakeeyey waa kitaab barakaysan waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii qabsadana wuu ku liibaanayaa adduun iyo aakharaba maxaan u soo dejinnay kitaabka mubaaraga ah liyadabbaruu aayaatih liyadabbaruu inay ku fikiraan ku tadabburaan aayaatihi aayaadkiisa yacni inay ku fikiraan ay ku cibro qaataan waliyatadakkara inay waansamaan oo ulul albaab dadka caqliga leh dadka caqliga dheer leh asxaabu cuquulka ah ee garashada leh inay ku waansamaan oo kitaabka axkaamtiisa qaataan yacni qisaskiisa iyo xikamtiisa inay ka faa'iidaystaan oy raacaan taasaan usoo dejinnay baa ilaahay leeyahy haadaa kitaabun kitaab weeye kitaabkoo anzalnaahu aan soo dejinnay ilayka adiga ayaan kuu soo dejinnay kitaabkoo mubaarakun mubaarak ahoo la barakeeyo wey waa kitaab barakaysan wey oo haddii aad yacni xaraf ka mida akhriso yacni toban ajir baa lagu qorayaa yaa lagu qorayaa waa kitaab mubaarak ah wey liyadabbaruu aayaatihi aayaadkiisa inay ku tadabburaan baan usoo dejiyey qur-aanka yacni waxa ilaahay uu noogu soo dejiyey waxa weeye inaan ku intifaacno oo markaan akrinayno qur-aanka macnihiisa inaan ku tadabburno oo macnihiisa inaan fahanno inaan ku dadaalno weeye qur-aanka akhriska qur-aanka wuxuu ku fadli badan yahay maaha inaad uun yacni akhriskiisa yani aad uun isku daydo oo keliya inaad badiso un keliya maaha inaad macnihiisa fahamto oo qur-aanku ku taiiriyo waad ku taaturaysaa markaad macnihiisa ku fikirta qur-aanka yani taas weeye marka qur-aanka marka qofka yani xalaawadiisa helayo ee qur-aanku uu anfacayo waa qofka ku tadaburaya wey macnihiisa ku tadaburaya liyadabbaruu aayaatihi aayaadkiisa inay ku fikiraan inay ku fikiraan oy tadaburaan macnihiisa oy fahmaan waliyatadakara inay waansamaan ulul albaab kuwa caqliga dheer indheer garatada kuwa caqliga dheer leh kuwaasaa wax gartee yani kuwa inay qur-aanka yani ku waansamaanoo qur-aanku qisaskiisa iyo yani cidadiisa mawcidadiisa waa inay ku waansamaan wey ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب نبي الله داود وآياتك هراء إلهي نوغس وقصادي والرسول كيس أشيغي صلى الله عليه وسلم نبي الله داود أدون إلهي ونعمة يئنوها من عبادة بدن حق يعني عبادة قوة كله صبر بدن إلهي النقشة بدن إنوها mar labaad haddana waxaa yacni uu ilaahay noogu sheegayaa halkan in waxyaalaha loogu nicmeeyey nebiyullaahi daawuud waxaa ka mid ah wiil waxaa ka mid ahaa wiilashiisii uu dhalay yacni asaguna la mid ah oo yacni cibaado badan oo ilaahay uu doortay waa nebiyullaahi sulaymaan nabi sulaymaan sagaal wiil buu nebiyullaahi daawuud dhalay owlaadii kaleo dhan lama raggii kaleo dhan lama sheegin sulaymaan baa la xusayaa ilaahay baa u nicmeeyey maxaa loogu nicmeeyey nubuwaa la siiyey mulki baa la siiyey yacni ziyaado iyo fadli dheeraada ayaa la siiye ilaahay uu siiye wey wawahabnaa marka waa hibo ilaahay wey owlaadu waa hibo yani waa hibo ilaahay xaggiisa kaaga imaanayso lagu hibeynayo wey owlaadu waa cadiyada ugu fadliga badan ee dadka la siiyo wey waana afar qaybood oo yuu noqonayaa dadku yani sida fi suurati shura aan ku soo marnay waa afar qaybood qof ilaahay wuxuu siinayaa gabdho yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau dukuur ilaahay qofku doonana wiilal keliyuu siinayaa ow yusawijuhum dukraanan wa inaasan qofna ilaahay wuu isugu darayaa wiilal iyo gabdhaba waa la isugu darayaa wayajcalu man yashaau caqiiman qofkuu doonana ilaahay caqiim buu ka dhigayaayo waxba la siin maayo wax ilmo aba la siin maayo marka owlaaddu yacni waa hibo iyo cadiyo ilaahay xaggiisa ka imaanaysa wey wa wahabnaa waan hibaynay waan siinay lahu yacni lidaawuuda nebiyullaahi daawuud waxaan siinay sulaymaan sulaymaan baan u hibaynay asaga ayaa nubuwadii iyo mulkigiiba ka dhaxlay wa warisa sulaymaanu daawuuda baa ilaahay yani nabiyullaahi sulaymaan wuxuu dhaclay daawuud oo aabbihiisuu dhaclay fi nubuwati iyo walmulki buu ka dhaxlay labadaa asagay iska lahaa yani raggii kale maynan yani maynan haynin waxa dhaxalkii nubuwada iyo dhaxalkii mulkiga labaduba waxa yan dhaxlay waa sulaymaan wey wawahabnaa lidaawuuda daawuud waxaan u hibaynay sulaymaana sulaymaan baan u hibaynay sulaymaankii baa ilaahay ammaanay nicma alcabdu nicma alcabdu addoon baa nicmo leh almaqsuusu bilmadxi huwa sulaymaan wey addoon midka u nicmo badan wey innahu sulaymaan awaabun mid ilaahay u noqosho badan wey mid awaabho ilaahay u noqosho badan cibaadada ilaahay iyo dikriga ilaahay yuu mar kastaba waa awaab weeye rajaac ila allah ilaahay buu u noqosho badan yahay wey id curida calayhi bilcashiyi saafinaat ljiyaad wadkurxus id waqti curida calayhi calaa sulaymaan sulaymaan baa waxaa loo bandhigay bilcashiy waktigii gelinka dambe yani bacda yani waktiga salaada casir la tukado ayaa cashiga la yidhaha waa gelinka damban wey galabti wey bilcashiyi ayaa waxaa loo soo bandhigay asaafinaat ljiyaad asaafinaat fardihii wanwanaagsanaa asaafinaad kuwii saddexda ku taagnaa wey saafinaad waxaa la yidhahdaa fardaha tilmaanta ay leeyihiin weeyaho yacni inta badan farduhu markay taagan yihiin yacni afarta lugood saddex bay ku istaagayaan midna yacni sidaasay wax yar kor ugu ugu haynaysaa oo yacni fiiday sidaa ugu dhigaysaa marka saddex ku joog baa la yidhahdaaba fardaha oo yacni waa saafinaad wey aljiyaad oo haddana aada u wanwanaagsano fardaha kuwooda yacni ee ba- badxayga oo aada u dheereeyo wanaagsan baa la yidhaha jiyaadka wa marka nebiyullaahi sulaymaan wuxuu ahaa nin madax ah buu ahaa oo nebinimada mulki baa u heliyey nin yacni jihaadka jecel ya- yacni liiclaa'i diinillahi inay ilaahay diintiisa kor noqoto ayuu jeclaa marka fardaha waktigaas yacni waktiyihii horena aalada yacni ama tiknikada iyo qalabka lagu jihaado waxaa ugu yacni ugu qaalsanaa ugu qiimo badnaa fardaha wey fardaha ugu qiimo badnaa yacni alla dheereeya haddii la yidhaahdo iyo yacni wax kasto dhinac kastaba yacni hubka ugu yacni ugu khatarsan fardaha ayuu ahaa ee lagu dagaalami jiray wey marka fardihii buu marka cardi ku samaynaya cardi oo yacni qofku markuu yacni dagaal isu diyaarinayo waa inuu ciidankiisa yacni iyo quwadda uu leeyahay uu- uu- yacni uu uu cardi ku samaynaya uu fi- yacni uu imtixaamaya uu fiirinaya marka fardihii ayaa marka yuu cardi ku samaynayay oo loo soo bandhigaya fardihii ah id waqti curidaa la bandhigay calayhi dushiisa bilcashiy assaafinaat ljiyaad fardihii wan wanaagsanaa ayaa loo soo bandhigay faqaala wuxuu yidhi innii anugu axbabtu waxaan jeclaaday xuba alkhayr fardaha ayaan jeclaaday can dikri rabbii rabbigay dikrigiisi baan ka jeclaaday yacni waan ku shuqloomay weye waan way hilmaansiiye weye xataa tawaarat bilxijaab xataa tawaarat bilxijaab ilaa ay qoraxdii dhacday wey ilaa ay qoraxdii dhacday marka fardaha cardigoodii iyo fiirintoodii siduu ugu jiray ay- yacni ayaa xoogaa waxaa galay hilmaan baa galay ilaa yacni salaadii waktigeedii salaaddii uu tukan lahaa ama ilaa ay wakti ku qaadato oo dikrigii ilaahay ay ka mashquuliso wey xataa tawaarad bilxijaab marka tawaarad bilxijaabidaas waa laba tafsiiroo ilaa ay qoraxdii dhacday oo qoraxdii baa ka dhacday bud salaadii uu tukan lahaa qoraxdii baa ka dhacday markaasuu soo xusuustay ilaa uu markaa salaadii u baraarugay oo markaa uu salaadii tukaday ama xataa tawaarad bilxijaab ilaa fardihii la bandhigayey ilaa ay macnaha ay ka qarsoomaan wey Ah, fardihii yani markii la tartansiinayey la marinayey ayaa markaa xataa tawaarad bilxijaab wey marka waa sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yani yowma alaxzaab salaadii casir ayuu markaa nabigu calay sl markuu dagaalkii dhammaaday ee waktigii uu yani ay jabaan kuwii soo bahaystay axsaabtii ay jabaan yaa cumar bin khadaab ayaa rasuulku u yimi yaa rasuulallah salaada casir waxaan ku sigtay inay iga tagto ah oo salaadii yacni way iga tegi gaartay buu markaa yidhi cumar bin khadaab wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigu maba tukaninba weli ma aana tukaninba ah markaasuu rasuulku yidhi mala allahu qubuurahum wa buyuutahum binaari kama shaqaluuna can salaati alwusطaa salaadii fadliga badnayd ee salaatu wusta ayay naga mashquuliyeen sida ay nooga mashquuliyeen quluubtooda iyo qubuur iyo guryahoodaba naar allaha ka buuxiyu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaaday naga mashquuliyeen markaasuu nabigu tukaday oo salaadii maqribka waqtiga qoraxda dhacday kadib iyo salaadii casir tukaday markaa kadib uu maqribka haddana uu markaa dadka tujiyey wey marka nisyaankuna dee markii hilmaan uu kugu yimaado ama shuqli uu kugu yimaado saasoo kaleeto eh yani aad waktigii aad ku hilmaanto si aad ugu mashquulsan tahay yani shaygan waajibka ah yani waa waxyaalihii laysu dhaafayey ayuu ka mid yahay wey marka marka xataa tawaarad bilxijaab ilaa ay qoraxdii dhacday ama ilaa ay fardihii marka ay ka tageen markaasuu yacni waa xusuustay marka salaadii buu tukaday markaa kadib uu haddana yuu markaa ku laabtay rudduuhaa calaya buu markaa yidhi Ah, rudduuhaa celiya calaya ii soo celiya fardihii markaa yani soo celiya haddana cardigoodii inuu yani intii ka dhimanayd inuu dhammaystiro fadafiqa wuxuu gudo galay masxan bisuuqi walacnaaq fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq fardihii buu markaa yani fardaha aad buu u jeclaa qofku yani markuu mujaahidka yahayna waa inuu jeclaado dee waxa yani jihaadka lagu gelayo yani suurtagelinayo wey marka fardihii ayuu sidaa u taabanayaa luqunta iyo lugaha ayuu sidaa uga taabanayaa oo fardihii buu fiirinayaa wey fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq walaqad fatannaa sulaymaan wa alqaynaa calaa kursiyihi jasadan uma anaq sida wanaagsan waa sida ah tafsiirkaa in la maro ayaa wanaagsan bay leeyihiin mufasiriinta intooda badan yacni sidaasay rajaxayaan mufasiriinta qaar yacni soo qaadayaa jiro yacni xataa tawaarad bilxijaab qoraxday ku fasirayaan oo nebiyullaahi sulaymaan fardihii buu ku mashquulay ilaa ay qoraxdii dhacday oo salaadii kaga tagtay markaasuu xusuustay salaadii buu tukaday wuu carooday markaa oo wuxuu yidhi fardihii buu u caroodo xubbigoodii waa xubu dunyaa markaa xubulkhayr maalka yaa khayrka lagu magacaabaa fardahana waa lagu magacaabaa marka fardihii jaceelkoodii ayaa iga mashquuliyey ilaahay dikrigiisii fardihii buu markaa ii soo celiya buu yidhi markii la soo celiyey seef buu markaas qaatay oo marka fardihii buu laayay qoorta iyo laguhu ka jaray wuxuu yidhi yani ha noqdeen hilib markaa ha la cuno marka qolyo sidaa yani ku fasiraya ayaa jiro laakiin waa laga xoog badan yaha tafsiirka leanna wax loo laayo fardaha yani dembi ma aysan gelin ayagu manaafic baana loogu talagalay hawsha lagu qabanayo waa wax muhima waxa uu marka rasuulku hayeyna waa wax wanaagsan oo markaa cibaadadu marka uu diyaar garoobayo oo yani in fardaha yani la diyaariyo marka hilmaankuna waa wax dhici karo oo bini aadamka nisyaanka uu yani waxyaalaha la dhaafay buu ka mid yahay marka fardaha in la iska laayo bilaa dembi wax ambiyada yani sifadooda ah ma aha sifatlambiyaa ma aha marka waxaa ambiyada iyo rususha yani aan ku wanaagsanayn yani waxaa fiican in la qaato tafsiirka fiican wey macnaa fardaha yani uu ku mashquulay wuu tukaday marka fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq waa taabasho wey fardihii buu taabtay saasay leeyihin saasa yani saasaa wanaagsan tafsiirka wanaagsan kaas wey walaqad fatannaa sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan waan imtixaanay baa ilaahay leeyahy ibtalayna alfitna hiyo alibtilaa waan imtixaanay wa alqaynaa waan ridnay calaa kursiyihi kursigiisii waxaan ku ridnay jasadan jasad uma anaaba ilaahay buu u laabtay wuu soo noqday weeye uma anaaba qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii wahab lii ii hibee mulkan mulki mulkigaasoo laa yambaqii aan u wanaagsanayn owla u ahayn liaxadin axad min bacdi aniga iga dambeey innaka adigu ilaahayow anta alwahaab allihii waxibeeyo wax bixiyo ayaa tahay wey fasakharnaa lahu riix dabaysha ayaan markaa u sakhirnay tajrii xaal ay soconaysa biamrih amarkiisay ku soconaysaa waxa uu asaga doonayo rukhaa'an xaal ay tahay mid jilicsan dabayshu mid dhib badan ma aha waa dabayl yacnii jilicsan oo asaga u khidmaynayso yacni amarkiisa ku shaqaynayso xaysu asaaba yacni meel alle meeshuu doono amarkiisa yani dabaysha ilaahay u sakhiray dabayshuna ma aha dabayl dhib badan oo yani wax dhibaysa ma aha waa rukaa wey mid yani jilicsan oo yani aada isticmaalkeedu uu aada yani u jilicsan yahay weeye xaysu asaaba washayaadiina shayaadiintiina waan u sakhirnay wasakharnaa lahu shayaadiina shayaadiintiina waan u sakhirnay kulla bannaa'in wa qawaas shayaadiinta xaggoodana waxaan u sakhirnay kulla bannaa'in mid wax dhisa kulligiis yacni kuwa dhismaha aada u yaqaano ayaan yacni u sakhirnay oo yacni waxay u dhisayaan dhismooyin aada u waaweyn oo xoog badan ayay dhisayaan waqawaas kuwa yacni badda dhumbanaya badda gelaya qawaas yacni waa kuwa hoos u gala badda oo badda dhexdeeda waxa ku jiro jawharta iyo waxa badda ku jiro ayay soo saarayaan وآخرين كوا كلنا ونسخرني مقرنين في الأسفار كوا كلوا مردل إلى ذو مرحبا وأيقوا أمر كمرك كبحان لسلسلتين يلا حرحرين وأسخرني با إله إليه وأقول يعني مردد أنا وألا قبنا يا ولا حرحر ياوي وآخرين مقرنين في الأسفار هذا عضاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب مركز وحنون هذا كان عضاؤنا siismadeenni weeye waa yani cadiyadeenni weeye famnun bixi oo qofka waxaa qofkaa rabta si oo amsik hayso bikayri xisaabin adoo lagu xisaabin waxaad bixiso laguma su-aalayo wixii aada haysato laguma su-aalayo famnun ow amsik bikayri xisaab wa ina lahu cindanaa la zulfa wa xusna ma'aab taa waa midaan adduunyada ku siinay يعني فضلي يقيمه أن الدنيا كسي نيوي وإن له وحا أسونا ذي عندنا أكتانا وحا إيالو للزلفة دوانشو ومد مقربه أكتانا دوانشو كليا وحسن مآب يا حسن مرجع نقشو ونأكسن أكتانا كليها جنة يا درجة سريسنا أكتانا يؤتى الله إله إليه سبحانه وتعالى مركا نبي الله سليمان والله انتحامه انتحام كاس مركا waxa weeye nin jihaadka aad u jecel buu ahaa marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaariga uu ku sheegay nebiyullaahi sulaymaan wuxuu yidhi caawa yacni waxaan isu marayaa marka xaasas buu lahaa gabdho yacni jaariyaad ah ayuu lahaa oo badan buu lahaa caawa yacni waxaan isu marayaa arbaciina imra'a ow sabciina imra'a ow qaal waxay leeyihiin يعني كتبت مفسرين قصص كذا مئة مرة بقولنا قد من عاوي سمريا والله سيحانيا مثل أركبه ويل بيدال دونتا يجاهد في سبيل الله ويل كان جهاد كقليل بقول ويل بيدال دونا وبقول بجهاد كهذا مركا قفك قرين كيسا هايو لجوغي ملك ملك لحريري ama qof agtiisa joogay ayaa wuxuu ku yidhi qul in sha allah in sha allahu dheh walam yaqul muusan dheh yani waa la hilmaansiiyey dumarkii habeenkii wuu isu maray intii wuu ku dhaartay yani ambiyada yani waxaa la siiyey quwa la siiyey quwa ayaa la siiyey rususha yani quwatu halaaiina rajulan aw arbaciina rajulan baa la siiyey marka wuu isu maray habeenkii kulligood wuu la seexday hal mid keliya ayaa wax ilmo ahoo nool dhashay tiina waxay dhashay nisfa walad canug haaf ahoo aan dhammaystirnayn oo dhinacna eber tahay hal dhinacna ka nool bas intii kaloo dhan waxaa madhalin eber wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadduu dhihi lahaa in shaa allah kulligood way dhali lahaayeen wiil bay dhali lahaayeen oo jihaadka gasho ayay dhali lahaa laakiin muxuu ka tegey mashii'adii ilaahay buu ka tegay inuu in sha allahu yidhahdo marka imtixaanka lagu imtixaamay waa taasoo waa tarkul mashii'a mashii'adii ilaahay buu ka tegay waa la imtixaamay marka waa la imtixaam marka gabdhihii boqolka ahaa habeenkii ay dhali lahaayeen yaa waxaa loo keenay hal canug ahoo yacni nis keliya ah alqaynaa calaa kursiyihi jasadan yaa walad oo nis ah ayaa loo keenay asagoo la tusayo canuga canuga islaamahaagii tan keliya tii u dambaysay waa tan tanna canuga niskayna shaqadaas wixii kale waxba ma hayno wixii kale hawo un bay noqdeen wax ku jira uma lacdasha marka walaqad fatannaa sulaymaana sulaymaan waan fit waan imtixaanay baa ilahay le ibtalayna waan imtixaanay wa alqaynaa waan ridnay calaa kursiyihi kursigiisa waxaan ku ridnay waa canugii loo keenay marka asagoo la tusayo canugiisa u dhashaday jasadan jasad canugu dee waxa yani noolma waa canug haaf o wey jasadan uma anaaba ilaahay buu u laabtay oo wuxuu isgartay yani inuu martay uu imtixaankii ku dhacayo uu ka tegey dee mashiicadii ilaahay uu ka tegey uma anaaba wuu noqday qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayo ikfir lii ilaahow ii dhaaf nisyaanka yacni waxyaalaha la isu qabta ma aha oo ilaahay addoomihiisa wuu u dhaafayaa laakiin ambiyada wax yar hadduu ka dhaco ayagu yacni wa yacni ilaahay agtiisa waxaa lagu xisaabayaa yacni wax weyn baa lagu xisaabayaa lagu xisaabaya ya waxaa la yidhaha xasanaat اlabraar sayi-aat اlmuqarabiin waxyaal yani wax la yidhaahda ayaa jiro oo yani waxa dadka kale caadiga ayaguba wanaagga oo daacada u ah ya dadka ilaahay aada ugu dhow agtooda waxayba ka tahay sayi ay ka tahay dembi bay ka tahay wey. Ah, dembi ayay ka tahay marka qaala wuxuu yidhi nabi sulaymaan rabbi yaa rabbi rabbigayo ikfir lii ilaahow ii dhaaf wahab lii ilaahow ii hibee mulkan mulki laa yanbaqii liaxadin min bacdi yacni ayadda waxyaalaha aan ka fahmayna waxay ka mid ka mid tahay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dembi dhaafo yacni dhaafidaa lagu dhaafay qaladkaagii iyo dembigii kaa dhacay aad inuu ilaahay kuu dhaafo aada weydiisato dhaafidaas yaa khayr oo dhan adduun iyo aakhiro yacni darajadooda futuuxaadka adduunyada iyo midka aakhiraba waxaa sabab u noqonayo dembi dhaafka in lagu dembi dhaafo wey haddii lagu dembi dhaafo yani waa lagu aqbalay wey waa lagu doortay marka khayr baa lagu helaa yani dhaafidaa waxaa lagu helaa fatxi lagu helaa adduun iyo aakhiro rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ilaahow ii dhaaf wahab lii ilaahow ii hibe mulkan mulki ilaahow ii hibe mulkigaasoo laa yanbagii liaxadin min bacdi axad aniga iga dambeeya aan owla uhay dee mulki asaga ku khaasa yaa ilaahay siiyey dabayshaa loo sakhiray jinkaa loo sakhiray makhluuqoo dhan baa u adeegayo u adeegaya rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenkiiba asagoo tukanaya saxaabadu subxi oga warramaya xalay waxaa ii soo banbaxay tafallata ilaya albaarixa cifriid min aljanni mid madax adag oo jinka ka mid a xalay ii soo banbaxay oo wuxuu doonaya liyaqdaca salaatii fa amkanani illaahu bih ilaahay baa i makansiiyo waan qabtay weeye waxaan damcay marka inaan tiirka ku xidho tiirka masaajidka tiirarkiisa mid ka mid a inaan ku xidho si aad u aragtaan subxi dhammaantiin u aragtaan soo halka ku xidhan markaasaa waxaan soo xasuustay qowla akhii sulaymaan rabbi kfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi marka asagaa ilaahay u sakhiray jinka soomaa haddii aan ku tasarufo oon qabto halkaa ku xidho oo adhow yani yani waa anoo jinkii markaa ku tasarufay bay noqonaysaa kaasaan xusuustay marka waa iska sii daayay buri isagoo daliil ah isagoo miskiin ah yaan iska sii daayay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaa marka asagaa loo sakhiray wey nabiyullaahi sulaymaan baa ilaahay ku qasay wahab lii ilaahow iihabe ii hibe oo isii mulkan mulki laa yanbaqii aan owlo u ahayn liaxadin axad oo min bacdi aniga iga dambe innaka adigu ilaahayow anta alwahaab allihii wax bixiyaa tahay wey adaa wax hibeeye hibada adaa iskale ilaahow fasakharnaa lahu riixa fasakharnaa waxaan u sakhirnay lahu asaga arriixa dabaysha ayaan u sakhirnay tajrii xaalay soconaysa biamrihi asaga amarkiisaay ku soconaysaa asaga ayay la shaqaynaysaa waxa uu doonayay u qabanaysaa rukaa'an xaal ay tahay mid jilicsan dabayshu xaysu asaaba yacni waa dabayl yacni khidmaynaysa oo waxba dhibaataha aan lahayn aan lahayn wey haddii loo baahdo dabayl xoog badanna waktigii loo baahdana yacni waa caasifa marka sida ilaahay uu ku tilmaamay yani waa caasifo oo waa maray xoog badan tahay yani sida asaga uu doonayo oo raba rabitaankiisa ah ayay markaa ku shaqaynaysaa wey wa shayaadiina shayaadiintiina waan u sakirnay kulla bannaa'in iyo waqawaas mid wax dhisa kulligii kuwa dhismaha yaqaano oo wax dhiso oo dee wax ka xoog badan aan jirin ayaan u sakhirnay waqawaasin kuwa biyaha dhumbanaya badda gelayo ee waxa ku jira badda dhexdeeda ku jira manaaficda ah ee fawaa'ideeda ku jira o dhan soo bixinayo ayaan u sakirnay baa ilaahay waaaakhariin wa aakhariina waan u sakirnay kuwo kalena waan u sakirnay muqaraniina fi lasfaad la xidhxidhay kuwo la silsiladeeyey oo marado la yidhaahdo oo yani yani la isku xidhxidhayna waa u sakirnay wey yanaa wuu ku tasarufayaa wey jinka o dhan buu markaa saa gacanta ku haya wey haadaa cadaauna faqulnaa lahu waxaan u nidhi haadaa kan cadaauna siismadeenni weeye famnun bixi aw amsik hayso bikayri xisaab adoon lagu su-aalayni intaa doonta bixi intaa doonta hayso bikayri xisaab iyadoo lagugu xisaabinayni wey wa ina lahu cindanaa la zulfaa wa xusna ma'aabin wa ina lahu waxaa u sugnaaday sulaymaan cindanaa agteenna wuxuu ku leeyahay la zulfaa dhowaansho qurbo ayuu ku leeyahay agtaanada kuwa muqarabiinta ah ee la dhoweeyey buu ka mid yahay wa xusna ma'aabin xusna marjic marjic wanaagsan janno iyo rido ilaahay ayaa ilaahay agtiisa u yaala subxaanahu wa tacaala wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbah wadkur xus ayuha arasuulu lkariim cabdanaa addoonka anagii ayuuba ayuubaha id wakti naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii ayuu u dhawaaqay annii massaniya ashaytaan annii aniga massanii waxaa i taabtay ashaydaan shaydaan baa ilaahow i asiibay binusbin dhib ayuu igu asiibay iyo wacadaabin xanuun wey xanuun buu igu asiibay marka nebiyullaahi ayuub yaa ilaahay subxaana wa tacaala qisadiisii ayaa rasuulka loo sheegaya waxa qisasul yacni ambiya rasuulka loogu sheegaya waa tasliyo yacni qoomkiisa dhibka uu kala kulmaayo iyo dhibaatada uu dacwada kala kulmaayo ayaa markaa tasliya wey waa lagu sabarsiinayaa ambiyadii hore siday ahaayeen inay imtixaan la kulmeen oy dhib yacni ay la kulmeen ayaa markaa waa dayasho markaa ku dayaa laleeyahay sabar wadkur xus cabdanaa addoonka anagi ayuub ah nebiyullaahi ayuub yacni wuxuu ku tilmaaman yahay yacni oo uu dayasho ku mudan yahay addoon sabar lu ahaa waa la imtixaamay imtixaan aada u adag baa la imtixaamay weliba xanuun baa lagu imtixaamay marka iyo in yacni maalkiisii iyo owlaaddiisii oo dhan laga qaado marka waa la imtixaamay wuu sabray marka ilaahay wuxuu ku abaalmariyey sabarkiisii wanaagsanaabaa markaa lagu abaalmariyey oo lagu ammaanaya wadkur xus cabdanaa addoonka anagii ayuuba ayuub aha id wakti naadaa u dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay rabbigiis unbuu wax u sheegtay cid kale uma sheeganin annii masaniya shaydaan shaydaan baa i asiibay ilaahayow macnee waxa xun yacni shaydaankaa loo tiiriya annii masaniya shaydaan shaydaan baa i asiibay binusbin dhib ayuu igu asiibay iyo wacdaabin xanuun wey urkud birijlik qulnaa lahu waxaan u nidhi urkud dhufo birijlika lugtaada bilardi dhulka ku dhufo haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab waxaa li lugta dhulka ku dhufo markaad lugta dhulka ku dhufato biyo ayaa ka soo bixi doono cayn yani il biyo oo burqanaysaa ka soo boodi doonto ku qabayso oo cabwe markaad biyaha ku qabaysato jirka daahirkiisa wax alla wixii xanuun aho dhib oo kaa hayay ayaa baaba-ayo markaad cabtana baadinka iyo gudaha hoose wax alla wixii xanuun aho ku jiray ayaa baxayo wey marka waa daawo biyahaas urkud birijlik urkud dhufo birijlika lugtaada alarda dhulka ku dhufo haadaa muqtasalun biyaha aada arki doonto soo bixi doono haadaa kan muqtasalun waa biyo lagu qabaysto weeye muqtasal weeye ku qabayso baaridun oo qabow wa sharaabun waa sharaab la cabo markaa cab wey biyahaas wa wahabnaa lahu ahlah wa wahabnaa waxaan u hibaynay lahu asaga ahlahu ehelkiisi baan u hibaynay ehelkiisi ayaan u hibaynay oo yacnii waxaa la yidhaahdaa waxaa laga qaaday owlaaddiisii oo dhan ayaa dhintay maal yacni nin hanti badan buu ahaa oo maal badan oo owlaad badan ilaahay uu siiyey ilaa siddeed iyo toban owlaad uhuu lahaa oo ilaahay siiyey oo wiilal iyo gabdhaba leh sagaal gab sagaal wiil iyo sagaal gabdhood ayuu lahaa markaa owlaad siddeed iyo tobana nin hanti badan oo maal badan buu ahaa ilaahay nicmadiisana ku shukriyo oo shaakir ahoo shukri badan ayuu ahaa wey marka shaydaanku wuxuu isku dayey inuu fitneeyo oo ilaahayow addoonkaagan yacni waxa uu u shukrinayo oo u nicm baday waa nicmadan aada u nicmaysay haddii la imtixaamo shukrigiisu sidaa ahaan mahayo bal isku day baa layidhi yacni in haddii aad yacni bal inuu shu isbedelayo in kale marka marka xanuun baa lagu riday oo jirkiisii wuu xanuunsaday xanuunkana yacni waa xanuunun caadi ah ayuu ahaa yani in yani ambiyada waxaa jiro xanuunno aan loo nisbayn karin yani qisaska qaar waxaa lagu wariyaa in yani aad ay ugu fogaanayaan oo ay leeyihiin ilaa jirkiisibaa go-ay gorgo-ay iyo yani dixiribaa jirkiisa gala iyo kaasoo kale ambiyadii loo nisbeeyo yani ma banaano yani cudurada iyo waxyaalaha yani xagga dabciga mu- laga cararay munfarka cudurraha waaweyn oo judaamka iyo baraska iyo cudurraha noocaas oo kaleeta ambiyada kuma banaano alay ambiyada iyo rususha waa yani waa dadka hogaanka lagu dayanayo oo diinta iyo wanaagga looga qaadanayo waxyaalaha dabeecada bini aadamku ka cararayso oo noocaas oo kaleeta ah ambiyada kuma banaano way xanuunsanayaan waa la imtixaamaya dadka ayaga ugu imtixaan badan laakiin yani waa xanuunkan kale caadiga waxyaalaha kaleeta ee uu dhibka awey marka wuu xanuunsaday m- awlaaddii baa laga qaaday maalkii baa ka dhammaaday isma bedelin isma bedelin yani yani dikrigiisu iyo siduu ilaahay ugu shukrinayay nicmadiisii sabarkiisu sidii unbuu ahaa wuu sabray shukrigiisii iyo dikrigiisuna isma bedelin yani sidiisii unbuu ahaa wey ووهبنا وحان وهبينا له أسجى أهله أهل كيسبان وهبين أهل كيسبان وسوع علينا با إله إلي ومثله معهم أنت إن لا أجنى وأودرنا أولادي سي أنت يا هاي إن لا أكبر أودرنا رحمة نحريس ومنا حقانا كاهد هي وذكرى وانو لأولي الألباب ذاتك عقل قال إنه وان سمان وي. yani ambiyada sida loo imtixaamayo yani waa dayasho dadka saalixiinta oo wan wanaagsan sida loo imtixaamayo marka waa inay ku daydaan wey waa inay ku daydaan marka dadka caqliga leh waxay fiirinayaan dadka ilaahay agtiisa darajada ku leh sida loo imtixaamayo yubtala rajulu biqadri diini Ah. si yani inta iimaankiisu la egyahay baa la imtixaamaya dadku say yani u kala yani u kala fadli badan yihiin ayaa loo imtixaamaa oo imtixaankoodu yani waa darajo markaa inuu sabraa la doonaya marka inay ku daydaan oy sabraan taasaa la rabaa wey wawahabnaa lahu waxaan u hibaynay ahlahu ahalkiisi baan u hibaynay wa milahum macahum wa milahum baan u hibaynay yani ahalkiisi wax in la mid ah macahum macooda wey yani in la egna waa noogu darnay raxmata naxariis oo midna xagga anaga ka ahaatay maxaan u yeelnay waan u naxariisanay dee addoonkaana sabray qofkii sabray dee sabarkaa lagu abaalmarinayaa nicmada ilaahay buu ku shukriyey waa loo siyaadinayaa wadikraa waano maxaanu u yeelnay wadikraa waano inay ku waansamaan oy ku cibro qaataan liulil albaab dadka asxaabu cuquulka indheer garatada caqliga leh ee wax yacni garanayo cibro qaadanaya inay ku cibro qaataan wey وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث يعني waxaa kale ee yani nabiyullaahi ayuub ka dhacay wuu dhaartay yani intuu xanuunsanaa xaaskiisuu meel u diraa la yidhaha markaasay kusoo dahday marka wuu dhaartay wuxuu ku dhaartay haddii aan caafimaado boqol ul baan kugu dhufanaya Ah. mi'ata darba Ah, boqol ulood yaan kugu dhufanaya marka wuu ku dhaartay dhaartiisii waxa uu oga bixi lahaa wax dhibaato ana aan keenayninna ilaahay baa siiyey subxaana wa tacaala waxaa lagu yidhi wakhud qaad biyadiga gacantaada waxaa ku qaataa diqsan cantoobo yacni cawska yaryarka ah ama timirta yacni laamaheeda yaryarka ah oo can- saa u cantoobiyo boqol yacni la- yacni cawska yaryarka ah dee saasaa u qaado yani haddii la tiriyo hala loo tiriyana boqol xaba ah ku dhufo markaa hal mar ku dhufo Ah. dhaartiina waa ka baxaysaa ayadana waxba ka dhibi mayso gabadhina waxba ka dhibi mayso waquud qaad biyadiga gacantaada diqtan cantooba ku qaad oo cawskaas ah fadrib bihi ku dhufo walaa taxnad ha dembaabin baa markaa ilaah le yani dhaartaadina markaa kuwaad waad oofisay ballanka waxaad ku dhaaratay waad oofisay de yani haddii waa boqol markii madax mid loo tiriyo waa boqol wey markaas waxaa ka dhibayana maaha markaa ku dhufo walaa taxnad innaa anagu wajadnaahu ayuub waan helnay saabiran inuu yahay mid sabra wey Ah, wuu sabray imtixaankii la imtixaamay iyo wixii ku dhacay buu ku sabray nicma alcabdu addoon baa nicmo leh huwa asaga wey almaqsuusu bilmadxi huwa wey waa ayuub Ah. innahu asagu awaabun mid ilaahay u noqosho badan wey waa awaab ila allah Ah. ilaahay buu u noqonaya dikriga ilaahay intaa uu xanuunsanaa ee la imtixaamayay marnaba ilaahay muusan hilmaamin Ah, ilaahay dikrigiisuu ku jiray fii kulli saaca nicmada ilaahayna wuu ku shukrinayay subxaanahu wa tacaala nicmo alcabdu innaa annagu wajadnaahu waxaan ku ogaanay saabiran inuu yahay mid saabir ahoo sabrayo nicmo alcabdu addoon baa nicmo leh innahu asagu awaabun mid ilaahay u noqosho badan weeye wadkur cibaadanaa ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub wadkur xus cibaadanaa addoommaheenni xus ibraahiima ibraahiim iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wax yacquuba yacquub Ah. nebi ibraahim iyo isxaaqoo uu dhalay asagu uu dhalay iyo yacquuboo isxaaq uu dhalay Ah. xus baa ilaahay leeyahy wadkur xus cibaadanaa addoommaheenni xus ibraahiima ibraahiim iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub ulil aydi xaal ay yihiin ay asxaabu lquwa yacni awood quwo kuwa u saaxiiba fii daacati illaah fii cibaadati illaah yacni quwo kuwa u saaxiibay ahaayeen ku adag bay ahaayeen ku dadaalay ahaayeen fii daacati illaahi ilaahay daacadiisa iyo wal absaari garashada wanaagsan basiiray lahaayeen garasho fiican oo toosan bay lahaayeen yacni ulul aydi fii daacati illah asxaabi alquwa fii daacati illaahi wa cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa ayay ahaayeen kuwo ku daaco badan wal absaari bay ahaayeen kuwo basiiro leh oo garasho yacni toosan leh ayay ahaayeen wey innaa annagu akhlasnaahum waan doorannay bikhaalisati dikra daar Ah. akhlasnaahum waan doorannay bikhaalisati dikra daar baan u doorannay daarta aakhiro xuskeedaan u dooranay yacni aakhiray doorteen wey adduunyada ma yacni wax kastoo adduunyada ah ma mashquulinay wax kastoo la siiyo qalbigooda ma yacni marnaba ma ma bedelayo qalbigooda wuxuu un keliyo jecel yahay aakhiro dikru laakhiro aakhiro dikrigeeda iyo walcamal liyowmi alaakhira maalinta aakhira inay u camal falaan taasaan u dooranay wey marka waa laba qiro innaa akhlasnaahum bikhaalisati dikra daar la yidhaahdo oo laysu idaafeeyo oo aakhiro xuskeeda yacni jaceelka aakhiro khaalisadu waxa weeye waa jaceelka aakhiro iyo u camalfalkeeda iyo xusidda aakhiro ayaan u doorannay qiro labaad waxa weye innaa annagu akhlasnaahum bikhaalisatin dikra daar bikhaalisatin la yidhaahdo la tanwiiniyo markaa bikhaalisatin baan u doorannay dikra daar baan u doorannay oo khaalisada waa maxay yacni waxaan u doorannay dikra daar waa laga bedelayaa markaa aakhiro xuskeedaan u doorannay aakhiro mooyaane adduunyada waxba kuma falayaan adduunyada waxba kuma falayaan aakhiraan u doorannay baa ilaahay leey wa innahum ayagu cindanaa agteena la min almustafayn kuwa la doortay bay ka mid yihiin alakhyaari awan wanaagsan wey kuwa la doortay ee addoommaheenna aan ka doorannay cibaadullah kuwa laga doortay ambiyada yaa ugu khayr badan yacni ummadda ummadda yaa ugu ugu fadli badan ambiyada ambiyada kuwii laga sii doortay ugu fadli badnaa weeye weliba ayay ka mid yihiin ayay ka mid yihiin a wa innahum ayagu cindanaa agtaanada la min almustafayn kuwii la doortay bay ka mid yihiin alakhyaari ee wan wanaagsanaawo wadkur xus ismaaciila ismaaciil xus walyasaca yasac xus wadalkifli nabigaa la yidhahda alkiflina xus wa kullun mid kasto min alakhyaari buu ka mid ah dadkii wanaagsanaa buu ka mid ambiyadii wanaagsanayd ee ilaahay doortay ayay ka mid ahaayeen ilaahay uu dadka ka doortay ahaayeen wey wadkur xus ismaaciila ismaaciil xus oo ila nebi ibraahima wey walyasaca yasa xus wadalkifli dalkifli nabiga la yidhaahdana xus wa kullun mid kasto min alakhyaar akhyaartii wanaagsanayd buu ka mid yahay kuwa ilaahay doortay ambiyadii fadliga badnaa ayay ka mid ahaayeen haadaa dikrun haadaa kan alladii yutlaa calaykum dushiina yani laydinku dul akrinayo dikrun dikri weeye waa dikri waa sharaf wey waa waxyi min allah waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid oo waa qur-aanka oo- oo sharaf le weeye Ah, waa dikri weeye waa waano oo yacni cido weeye waano lagu waansamo lagu cibro qaato weeye wa ina lilmuttaqiin kuwa mutaqiinta ahee wanaagsan waxaa u sugnaaday la xusna ma'aabin noqosho wanaagsan bay leeyihin mutaqiinta oo dhanba ambiyada iyo kayrkooda oo sulxadii kaleeta ahee dadkii iimaanka lahaa yacni camalka wanaagsan la yimid ah yacni mutaqiinta kuwa dhowrsaday ee waxaa naarta kee yacni waajibinayo waxaa carada ilaahay soo jiidaya ka dhowrsaday taqwada la yimid ilaahay u dhowaaday ilaahay ka cabsaday waxay agteenna ku leeyihiin la xusna ma'aabi noqosho wanaagsan bay agteenna ku leeyihiin baa ilaahay jannaati cadnin bay leeyihiin xusna ma'aabkii baa laga bedelaya noqoshada wanaagsan marjaca wanaagsan waa maxay jannaati cadnin nagaadiga daarteeda yani daarteedii wey yacni beero iyo guryo masaakin iyo beero lagu nagaanayo oo raaxo ah oo aan weligeed laga dhibanaynin yay yacni leeyihiin jannaati cadnin ayaa u sugnaatay yacni nagaashaha jannadeedii mufataxatan xaal ay tahay mid la furay lahum ayaga alabwaabo albaabaheedi waa u ballaqan yihin jannada markii la geynayo ehlo jannaha markii la geynayo janno albaabaheeda mar horaa lasii furay oo dadka lasoo dhawaynayo la ikraamayo ayadoo loo diyaariyo meesha lagu soo dhawayn lahaa albaabaheedu ay furan yihiin diyaara ayaa la keena Ah, gaaladana markii naarta la geeyo naarta lama furayo markii la la kor tuuro hor korkeeda la dhoobo kadib markaasaa albaabaha loo furaya Ah, si yacni iyadoon kulaylkeedii waxba ka bixin waa lagu ihaanaynaya hortooda loogu furaya markaasaa lagu daad lagu- lagu daadinaya marka karaamada dadka ahlu jannaha iyo dadka wanwanaagsan ee mutaqiinta waxaa ka mid a jannadii oo albaabaheedii lasii furay ayadoo ballan tahay baa yani tegayaan wey mufataxatan xaal ay tahay mid la furay lahum ayaga alabwaabu albaabihii baa loo ballaqay wey mutaki'iina xaal ay yihiin kuwa ku dangiigsanayo markay jannada galaan waxay ku fadhiisanayaan kuraas waaweyn ayay sidaa ugu fadhiisanayaan wa fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ahaaday yadcuuna markaasay waxay u yeedhanayaan dalbanayaan fiiha fi ljanna bifaakihatin kasiira fawaakih aada u fara badan yani faakiha waxaa la yidhahdaa markii cuntada la cuno kadib faakihada waxa naftoo yani ay ku ku raaxaysato yaa la yidhaha faakihada marka jannada nicamteeda waxaa ka mid a fawaakihdeeda aada u badan waxyaalaha naftu ay jeceshahay oo mar kasta la iska cuni karo la iska wadayo ayaa nooc kastaba ayaa yaalo bifaakihatin faakiha ayay leeyihiin yacni kasiiratin ayay u yeeranayaan fara badan iyo wa sharaabin sharaab iyo cabitaan kala duwan oo nooc kastaba leh Ah, cabitaan nooc kasta leh mutaki'iina xaalay yihiin kuwa dangiigsanayo itikaha waxaa la yidhahdaa kuraasta waaweyn oo markii lagu fadhiisto sidaa loogu seexdo waa kursi jiif weeye kuraasta waaweyn sidaa loogu seexdo ayaa la yidhahdaa waxaa la yihiin kuwa ku seexanayo oo sidaa ugu seexanayo mutaki'iina xaalay yihiin kuwa ku dangiisa fiiha fiigeeda kuraasta waaweyn ee kursi jiifka ayay sidaa ugu seexanayaan yadcuuna waxay markaa dalbanayaan fiiha jannada fiigeeda bifaakihatin kasiira fawaakih fara badan iyo wa sharaabin sharaab cabitaan kala duwan oo nooc kastaba leh wa cindahum jannada markii la geliyo waxaa agtooda ahaaday qaasiraatu darf qaasiraatu darf Ah, gabdho ayaa ahaaday agtooda wa cindahum agtooda waxaa ahaaday nisaa-un haween baa ahaaday oo ragga markay jannada galaan ragga ehlu jannaha markay jannada galaan waxa lagu ikraamayo ee loogu raaxaynayo waxaa ka mid a nisaa-un gabdho waa gabdhihii xuruciinta ahaa iyo kuwii adduunyada muuminaadka ahaa ee wanaagsanaa iyaguna jannada galay ee abuurkooda la bedelo ayaguna aada u qurux badan qaasiraatu darf kuwa ishoodu ay laaban tahay atraabun oo haddana isku da-a wey Ah, gabdho yar yara oo qaasiraatu darfi ah meel kale aanu indha taagaynin Ah, raggoodaas un bas gabdhahaas yacni farada badan ninku zawjaad badan buu ku leeyahay jannadiisa oo ninkii la arkaba leeyahay gabdhahaas farada badan meel kale oo ay fiirinayaan ma jiro ninkoodaa basa un ma yaan xubigooda iyo jaceylkoodu ninkooda halka buu kooban yahay marna wax kaloo isbedela ma galayo marka waa qa- qaasiraatu darfi wey ishoodu waxay ku xabaarsan tahay oo ku kooban tahay uun aswaajtooda bas meel kale ma eegayaan damac kale kuma jiro ah, iyo han kale kuma jiro wey Ah. atraabun haddana waa isku da-o ahlu jannuhu yacni waa da' yar yar bay wada leeyihiin kulli Ah. sideed iyo toban sano waa la sheegay saddex iyo soddonna waa la sheegay waa saddex soddon- saddex iyo soddon iyo sideed iyo toban inta u dhaxaysa weeye da-dooda marka rag iyo dumarba waa isla egyihiin oo s- oo yani soddon iyo saddex bay wada jiraan ama sideed iyo toban bay jiraan ama gabdhuhu waa sideed iyo toban jir ragguna waa saddex iyo soddon jir nooc kastaba ha noqdeena da-daa yaryarkay wada leeyihin gabdhuhu laakiin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin gabdho yaryara ah, atraab isku da-ahoo yaryara way quruxda waa isaga mid yani jaceylka waa isaga mid da-da waa isaga mid yani waa isku nooc weeye oo jannada yani gabdhaheedii ayay wada yihiinoo yani aad bay waa gabdho aad u qurux badanoo markuu qur-aanku tilmaamay aad u cajiiba weye gabdhaha jannada wey Mm. wa cindahum agtooda waxaa ahaaday qaasiraatu darf atraabun oo haddana isku da-a haadaa maa tuucaduuna liyowmi alxisaab yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa markaa ahlu jannihii mutaqiintii waxaa loo odhanayaa haadaa kan maa tuucaduun wixii la idin yaboohaya weeye liyowmi alxisaab maalinta xisaabta la is abaal marinayo yowmu lxisaab wixii la idin yaboohaya waata Ah. ina haadaa la risqunaa ina haadaa kan la risqunaa risqigeenni weeye waa wixii adinka aan idinku irsaaqnay oon idinkugu talagalnay inaan idinku abaalmarino maa lahu uma sugnaanin min nafaadin ah, min fanaa'in wanqidaac wax go-ayana ma ah ha ka baqina inuu weligii go ah. nicmadatan waxaan isdul saaran wax isbedelaya ma ah, ma bedelayo yani sharaabka ma dhammaanayo cuntadu ma dhammaanayso nicmadan yani nicmadan aad ku sugan tihiin hadda unbaad weligiin ahaanaysaan camal la idinkama rabo waxba ma qabanaysaan Ah. oo adduunyada daaru camal ahayd aakhiro waa daaruljaza tan yacni waa daar loogu talagalay tamatucun lagu raaxaysta bas Ah, raaxadaa isaga jira un bas wax kale laydinkama doonayo Ah. waxba qaban maysaan marka halka nicmada jannada unbay ku jiraan waa loo khidmaynayaa yani halkaasay ku ku nicmaysanayaan ehlu jannuhu nicmadaas Ah, ayay ku jiraan wey daartaas weeye yaa daartaasa wax loo camal fala-a weeye abaalmarintaa wanaagsan oo ilaahay agtiisa taalla subxaanahu wa tacaala wey haadaa maa tuucaduun haadaa kan maa tuucaduuna wixii laydin yaboohayo weye liyowmi alxisaab abaalmarinta maalinkeeda wixii laydin yaboohayo weeye ina haadaa kan lirisqunaa risqigeenni weeye waa wixii aanin ku abaalmarinayni oon ugu talagalnay mutaqiinta inaan ku abaalmarino dadka wan wanaagsan baa ilaahay leeyahy lirisqunaa risqigeenni weeye maa lahu ooma sugnaanin min nafaadin min min yacni min fanaa'in wanqidaac wax go'itaana ma leh ma go'ayo wax dhammaanaya ma aha nicmadaasaad ku jiraysaan wey haadaa wa ina litaaqiina la shara ma'aab haadaa ifham haadaa wa ina litaaqiina la shara ma'aab jannadu waa laba qaybood dadkuna waa laba qaybood aakhiro waa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir wa asxaabu lyamiin iyo asxaabu shimaal un dadku marka fariiqu ljanna ayaa yacni uu qur-aanku ka warramay qur-aanka waxaa ka mida da'bigiisa waxaa ka mida tarkiib iyo tarhiib yacni sifaadka wanaagsan dadka wan wanaagsan sifaadkooda iyo waxa lagu abaalmarinayo markuu qur-aanku sheego waa tarkiib wey yani waa lagu jeclaysiinayaa inaad ka mid noqoto dadkaas yani taasaa qiimo le wey tarhiibkii baa markaa ka dambeeyo yacni dadka xunxun iyo abaalmarintooda wey abaalmarintooda marka qoladii markaa yacni ehlunaarka ahaa ee yacni dariiqa xun qaaday wixii lagu abaalmarinayey ayaa markaa uu markaa haddana qur-aanku nooga warramaya markaa suuradda nooga qisoonaysaa oo ilaa suuradda yacni aakhirkeeda dambe iyo ya- suuraddu ka qisoonaysaa wey ya jannaduna marka labadaa qaybood un wey waa labadaa xaafadood aakhiradu aakhiro waa laba xaafadood yani waa jannada iyo naarta wey yani jannaad oo nicmooyina iyo naaro يعني يا عذاب ومدرن وعقاب يا نباتة ولبدا قيبود وي إلهي سبحانه وتعالى هنغمدقو كوي ترغيبك يعني كوانا قاتي oo u diyaar garoobay allaha nagu daro tarhiibkana ka cabsaday oo waxa ilaahay nooga digay marka ay cabsidu wax tarayso waa intaad nooshahay adduunyada diyaar garoobay allaha nagu daro wey allahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahuma wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi